الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من عصاه تفرد بالجلال والجمال والكمال له الحكمة البالغة والقدرة النافذة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهو شديد المحال وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على خلق الله أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى علم الجاهل وأرشد الضال وأصلح المختل تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزى الله عنا نبينا وحبيبنا وقائدنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد أحبتي في الله بين حكم الله وحكم الطاغوت إن الله عز وجل برحمته وحكمته أنزل علينا كتابا هاديا وشريعة كاملة فيه كل ما يصلحنا في ديننا ودنيانا ويقودنا إلى كل خير ويحذرنا عن كل شر من أخذ به ارتفع ومن ابتعد عنه دل واتضع من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا قال جل في علاه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون عباد الله نحن بين خيارين اثنين لا ثالث لهما إما أن نأخذ حكم الله وإما حكم الطاغوت ليس هناك أنصاف للحلول ولا طريق وسط بينهما إن شرع الله لا يقبل التجزئة قال سبحانه كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوالله لن يصلح آخر هذه الأمة فوالله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من تطبيق للكتاب واعتزاز بالشرع واحتكام إليه في جليل الأمور وحقيرها وصغير الأمور وكبيرها عندها أصبحوا سادة الأمم وقادة الدول وعملوا لهم ألف حساب عباد الله يقول المولى جل في علاه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون إن القصاص شرع لإداقة المجرم ما أذاق غيره ولردع الآخرين أن يقتدوا به في شنيع فعله وقبيح أمره لكن لكننا يوم أذعنا للكفار وهيئاتهم وعطلنا شرع الله عموما وحكم القصاص خصوصا وقع بنا ما لم يكن في الحسبان وسيقع إن لم نتدارك الأمور ونتراجع عن مهاوي الضلال عباد الله إن المأساة المروعة والجريمة المدوية التي اكتشف في الأسبوع الماضي في مدينتنا هذه والتي اندهش لها الكثيرون ما هي إلا نتيجة حتمية لتعطيل حكم الله والعزوف عن شرعه وما هي بأول جريمة قتل وما هي أول تقضيع للأوصال إن هي إلا واحدة من سلسلة طويلة يقبع منفذوها داخل السجون يتمتعون بأرقى المعاملات يتمتعون بأرقى المعاملات ويتلقون فيها مرتبات من أعظم الهيئات ويكلف لهم محامون من أرقى المستويات وهدف هؤلاء المخططون والمدبرون أن يتلف بعضنا بعضا ويهلك بعضنا بعضا لقد أخبرني صادقون أن حكومتنا هذه تتلقى جراء تعطيل القصاص سنويا مليون ونصف المليون من الدولار ألا يتساءلون هؤلاء أين خزائن الله من خزائن الكفار يقول المولى جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن هؤلاء الهيئات هم مشركون أنجاس فلا يقربوا شريعتكم ولا يقربوا قوانينكم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فيجب علينا جميعا أن نرفع إخواننا أن نرفع عقيرتنا وبصورة مدوية مطالبين بالقصاص من الجناة جميعا ليسلم لنا الباقون يقول المولى عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون نسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا في ديننا ودنيانا وأن يحفظنا في الأولى والأخرى إنه بالإجابة جدير إنه سميع مجيب أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله ولا ليال موضوعي أين بلوني أسبوعي هري إيها إصلاح البيوت والأسر وين يرها كنينا وحين وها كنينا دعدا جرته oo la wada ogsoon yahay ayaynu rabnaa inaynu uga faa'iidayno sidii sharcigeennu oggolaa dhacdo dhacday oo mudawi ah oo khatar ah ayaynu rabnaa inaynu nafteenna iyo nafaha kalaba tusaalayno bal waxa laga faa'iidaya faa'iide ah ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal waxa aan shaki ku jirin inuu kitaab xakiim ah oo munaasal ah uu inoo soo dejiyey kitaabkaasi waa kitaab ina hagaya khayr oo dhan buu inagu hagayaa shar oo dhanna waa inooga digayaa wax allo wixii khayr la sheegi lahaana wuu koobsaday wax allo wixii shar laga digi lahaana waa inooga digay kitaabkaa ilaahay ina siiyey ciddii qaadata ee qabsata qof iyo in ka badan kuu doono ahaadee wuu ku cisoobayaa meel wacanna waa ku gaadhayaa adduun iyo aakhiro kii dayaca ee faraha ka qaada ee ka jeestaana hoos buu ugu dhacayaa guntana waa gaadhayaa adduun iyo aakhiraba ilaahay baa inooga warramay hadalaynu isnagu iska leennahay ma aha ilaahay baa inoo sheegaya ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala laqad anzalnaa ilaykum kitaaba fiihi dikrukum afalaa tacqiluun dad yahow waxaan idiin soo dejinnay kitaab magaciinna iyo maamuuska iyo qiimihiinna uu ku jiro waa haddaa caqli leediine mar kale ilaahay wuxuu leeyahay inna haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam dariiqooyinka tii ugu toosnaanta badan ayuu dadka ku hanuuniyaa kuwa mu'miniintaana wuxuu ugu bishaareeyaa ee camal wanaagsan sameeyey inay aakhiro ajar wacan ku leeyihin kitaabkan wuxuu rasuulkeennu tilmaamay sala allahu calayh wasalam ina allaha sayarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabka ilaahay qaarna waa ku dallacsiiyaa qaarna waa ku daadejiyaa walaalayaal marar badan waynu ku celcelinnaa in lagu celceliyana way mudan tahay kitaabka ilaahay iyo siday daruuro u tahay qaadashada inaynu qaadanno maxaynu ku qaadanaynaa akhrinta aynu akhriyayn iyo fahamka aynu fahmayno iyo fiirfiirsiga aynu u fiirfiirsanayno iyo axkaamtiisa aynu dabaqayno qofka iyo qoyska iyo qaranka kuu doonahaadee iyo in laysku daaweeyo laysku dabiibo iyo in cilmiga isaga laga doonto haddaad intaa yeeli weydo qur-aankii waad ka qaxday waad ka hijrootay waxaanad ka mid noqonaysaa kuwii rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam uu ilaahay uga cawday ilaahay buu uga cabanaya وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إلهي qoomkaygii iyo ummaddaydii iyo dadkaad ii dirtay qur-aankii waa ka qaxeen wax kalay qaateen way baddasheen qawaaniin kalay bartaan oy sharxaan oy jaamacadooda ku dhigtaan oy hirgeliyaan oo maxkamadooda ku xukumaan waa lagaa cabanaya rasuulu rabbialcaalamiin baa cabanaya rabbialcizati waljalaal buu u cabanayaa ashkatada cidda laga ashkatoonayaana innaga weey waxaynu ku soo koobnay kitaabkii ilaahay in maalinka jimco aynu akhrino ama rabadaanta aynu akhrino ama qof la dabiibaya lagu akhriyo laysa ilaa macnaha ilaahay u soo dejiyeyna macno ka guda ballaadhan oo nolosha oo dhan inuu maamulo ah ayuu ahaa waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha la yaabka leh qur-aanka in la kala dheego oo qaybna lagu dhaqmo qaybna aan marnaba la dhaqangelin waa dariiqada ilaahay uu ku tilmaamay almuqtasimiin alladiina jacaluu alqur'aana cidiin nimanka muqtasimiinta la yidhaa muqtasimiinta waxaa lagu macneeyey yahuud iyo nasaare inay yihiin oo kitaabkoodii qayqaybsaday oo qur-aankiina ka dhigay aladiina jacaluu alqur'aana cadiin qaybay ka dhigeen qiac ama waxaa lagu macneeyey reer maka oo xaramka albaabadiisa qaybsaday albaabkaa reer hebel baa ka soo gala kaana reer hebel baa ka soo gala qur-aankiina way qaybsadeen maxay ka qaybsadeen qaybay yidhahdaan waa sixir qaybbay yidhahdaan waa kahana qaybbay yidhahdaan waxa weeye waa faalin qaybbay yidhahdaan waa been lasoo malaawaalay qur-aanka in la googooyo oo qaybna aynu ku dhaqanno qaybna aynu ka tagnaa waa arrin aad iyo aad u culus ilahay wuxuu leeyaha fatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd bal maxkamadaheenna tag waxaa lagu odhanayaa waa maxkamaddii degmada arrintana waa arrimaha qoyskaa la yidhaayo diintaa lagu maamulaa waa miiraaska waa guurka waxa weeyaan dalaaq iyo kala tagga waa waxa la dhaa xanaanada carruurta waxyaalahaasoo dhan waxa lagu xukumaa diinta ilaahay waad ka soo gudbaysaa kiiskani waa madani kiiskani waa xeerkii ciqaabta waa qodobkiisii kan ahaa aladiina jacaluu lqur'aana cidiin ilahay wuxuu leeyahay fawarabbika lanas'alannahum ajmaciina cama kaanuu yacmaluun waanu su'aalaynaa su'aasha looma socdee waxa loo socdaa su'aasha waxa ka dambeeyo ah in ama la abaaliyo ama la ciqaabo kuwana ciqaabay afka qarka u saaran yihin walaalayaal ummaddeennu hadday doonayso hagaag iyo horumar iyo inay kayrkeed gaadho waxay ku gaadhaysaa wixii salafkeennii saalixa ay ku gaadheen oo ah inay kitaabka alle labada gacmood ku buuxsadaan kitaabka ilaahay inay u qabsadaan si quwo iyo awood leh khudu lkitaaba biquwa si jilicsan oo daciif ah oo faracaanadooda inaad u qaadato maaha waa inaad gacmaha ka buuxsato noloshaaduba kitaab alla noqoto walaalayaal guud ahaan mawduuca kitaabka ma rabin inaan ka hadlo laakiin waxaa ii geeyey aayad qur'aana oo iyadoo aayaadkii ilaahay la wada cadilay badankoodii aayad si camdiya loo cadilay oo loo macno tiray oo loo xayiray oo aan laba hirgelin waa aayaddu ilaahay leeyahay walakum fi lqisaasi xayaa yaa uli lalbaab lacallakum tattaquun waxaad leedihiin dadka awlu albaabkae caqliga lahow garaadka la siiyeyow wax garanayow qisaasta qofkii qof kas u dila ee kibir ku dila ee tacaddi ku dila in la qisaaso nolol baa idinku jirtaa waase haddaa caqli leedihiin lacallakum tattaquun inay isdhowrtaan ayaa taasna xaqiiq u tahay qofku markuu arkay in la dilaayo kii wax dilay waa isdhowraya waa la hubaa walaalayaal aayaadkii ilaahay iyo aayaddaasoo si gaara loo joojiyey oo ay fangarayso joojinteeda hay-adda la yidhaahdo u n d b waxay dad run sheegayaa ii sheegeen inay wasaaradda cadaaladdu sanawiyan ku qaadato hal milyan iyo badh dollar ay ku qaadato joojinta qisaasta qof ha dilin haddii ku soo gaadhana jeelkaasun ku rid waxa kaloo ku tidhi kuteena oon weli la xaqiijinin in la masruufo ciddii xaqiijinaysaana inay sheegto waa fiicantay ninka qaatilka ah ee jeelka ku jira inuu masruuf gaara leeyahay biil gaara iyaduna waa war aan weli la hubin oo xaggayga aanan ka hubin laakiin la sheegay waxa kaloon hubaa in ninka qaatilka ama gabadha waxdisha loo yar loo qabto iyadana waan hubaa u n d b baa u qabata kun dollar baanay ka bixisaa waa qaatilkii wax dilay kaska iyo kibirka u dilay kun dollar baa laga dhigaya markaasuu difaacaya markaa macnaheedu waa maxay ma ummaddu ha kala badbaadaaba ma nabad ha ku wada dhaqnaataaba mise waa inay isgumaado oo ganta isku joogsato kee weeye ka loo golleey ma lagu kala soconayaa waxaa immika dhacda intuu naf qudha ka jaro inuu saldhigga ugu dhow iska tago uu isgeeyo ilaa wuxuu ogyahay albeerka ka horraysa albeerke inuu gelaayo oo uu ku raaxaysanayo cunto iyo wax walbaaba ka horreeyaan buu ogyahay isagaaba isgeynaya yaa muraardalaacya marka kii wax yar loo soo xidhay wuxuu odhanaya cakuye maxaa ku helay bi'i waaye maxaad adiguna mid uga soo jari weydaa jasha waayo waxaan laguu soo xidha waa maxay haddii ilaahay ku sii daayo ooy kuu gudboonaato dee kuwanaad la mid noqotay niman la koolkoolinayo arkaya qadiyadda walaalayaal wiigan dhacday ee labadii qofeed aragtaaba ka sheekaysanaya qof dumara ciddii doonaaba ha caawisee oo qof dumara oo muslimada dishay oo god u qoday oo dabeeta ku aastay oo mar dambe la ogaaday waa qadiyad laga wada fajacay oo afka gacanta la saaray oo la yaabay xaqna way tahay in la yaabo laakiin walaalayaal dilkii koowaad maaha googoyntii koowaad maaha tacadigii koowaad maaha waa dariiq hore u furnaa ayuunba iyaduna martay waxa la hubaa inay ku biiraysa uun kuwii ka horreeyey ee lagu xanaanaynayey ee ku naaxay ee muqmuqu ku weynaaday jeelka gudihiisuunbay ku biiraysaa khalaas inay halkaa ku cusbarato oo ku xinaysato oo halkaa iskaga noolaatana waa u dhowdahay macnaheedu markaa waa maxay in rag iyo dumarba laysku dhaqaaqay noqonayso waxaynu garan la'nahay madax iyo mijo culimo iyo caamo dad caqli leh isku wada duubo waa intaa kacdaan waxaad tidhahda waa ninka kibirka cid ku dilaya ee arwaaxda goynaya yaan la joojinin walaa yowm maalin yaa la joojinay lugtaa loogu xidho wuu joogsanaya waa la hubaa rabulcisati waljalaal baa huba isagaana inoo sheegay walaalayaal mawduucan dhacay ma aha un in la idhaahdo tafaasiil sideeba wuxu dhace ku tidhi kutaantana waa in layska ilaaliya halka warkaasi maraya waa xaddaaf ninbaa wuxuu yidhi anigaa u qodi jirayoo godkii sagaalaad buu kani ahaa sideed baa ka horreeyey mee baastay ku dul cunaysayo cawumaabay ku dul rakibatay ku duldhigatay maya waxaa la sheegay inay sidan tidhi ribaa ka hoosaysay xataa yidhahdeen ri ay dishay subxaan allah oo rida may qalato ma doqon bay ahayd rida waa qalan lahayd maxaa rida iyada u aasay ridma waa wax la yaab la wey qiila waqaal markay wax dhacaanna afkaaga hayso soomaali way adagtahay inay wax bilaabaan laakiin shay la bilaabay ayuunbay qurqurxiyaanay korkordhiyaan qiila waqaala wakarat su'aal waidaacat alma waxaanu leenahay walaalayaal dhacdada foosha xun ee culus dhacdooyin badanna waa ka horreeyeen haddii aan laga horteginna qaar kalena waa ka dambayn doonaan oo afka gacanta la saaro wallah waxaynu u baahannahay dadka madaxdhaqameedka ah iyo dadka kale ee culimmada ah iyo odayada iyo waxgaradku intay isu tagaan waa inay sameeyaan olole ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaa uu inoo dhigay bal horta iyadaynu ku kala baxaynaaye iyadaynu ku kala badbaadaynaaye inta la ysla gaadhaye inta hadhay bal aayaddan in la hirgeliyo oo boqolaalka ama tobannaanka jeelasha ka buuxa in iyaga surta loo dheereeyo si loogu kala nasto waayo haddaanay taasi dhicin qofkii qofkiisa la dilay fadhihi maayo isaguna mid kale intuu soo dilo ayuu bartii isgeynaya isna waa diyaargaroobaya anna dee qolii banneeya iyo sariir sariiraa bay leeyihin waxaa la sheegay tuwaalku inuu u dul yaallo oy xamaamka galaan oo iska soo maydhaan macnaha nimanka waa nin seexan waayey oo qaadirooday oo qaadishooday meeshaba wuxuu u tegayaa hurdo intuu midna sii sahaydoo ku sii faralaab marka walaalayaal hay-aadka noocaasi laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaat in kuntum tacqiluun haa antum haaulaa'i tuxibbuunahum walaa yuxibbuunakum watu'minuuna bilkitaabi kullih marka walaalayaal waxaynu u baahannahay hadday tahay guud ahaan xukuumadda iyo hadday tahay wasaaradda cadaaladda in la yidhaahdo ilaahay ka baqda arwaaxdaa iyo ajashaa la goynaya wallaahi cunaha luquntaa laydiin saaraya wallaahi qaybtiinnaa ku leedihiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi xadiis macnihiisu yahay man ishtaraka fii qatli akhiihi binifi kalima qofka ku mushaarakeeya ee kala qayb qaato qofka walaalka dilkiisa kelmad kala badhan uqtul mu wada odhan uq buu yidhi inta ugu yar waxa weeyaan dembigana waa la lahaanayaa bal ninka shuruucu dejiyey ee nidaam u dejiyey ee bartaa ku dhowraya maxaad u malayn marka walaalayaal dhacdadaa dhacday ugu maaha waa soo jireenoo waa dhici jirtay waxa keenayana waa tacdiilu kitaab illaah kitaabka ilaahay aynu qaadanno nafteenna aynu ku maamulno aynu ku dabaqno cidda wax gacanta ugu jiraan ee midida daabka haysana waa in la yidhaahdaa waar ummadda sidan u dhaama ilaahay maalinaan maanta ahayn waa idin weydiinaya waxaynu maalinkii hore tilmaanay hay-aadka dumarka soo saara waxaynu tilmaanay hay-aadka maantana kuwa dadka isku dira waxaynu hore usii tilmaannay kuwa carruurta meelaha dha waanu tallaalaynaa dhan walba hadday haydi kaa gasho aakhirka ugu dambeeya waa maxay noloshaadiiba iyagaa yeelanaya iyagaa iska kaa yeelanaya adigu waxaad ahaanaysaa anu adhig u daaqaya ama u xaraysan oo iskaga kaa xisaabtamaan baad noqonaysaa waar dalkii dalka lahaa ayaa tihiin idinkaa taladiisu idinka go'aysaa iyaguna waxa weeye waa marti wey kii martida ka dhigay ee warqadda u sameeyeyna waajib baa saaran inuu ilaaliyo hadday tacadiyaan waabay tacadiyaan waa la hubaaye inuu isdhaafiyo hadday taasi dhici weydo waxaa dhacaysa inay arrimuhu faraha ka baxaan innaguna isku madhanno iyagana la galaafto si aanay taasi u dhicinna aynu ka hortagno oo qadiyadda qadiyad maalin laga hadlay oo loo khudbeeyey oo loo guuxay oo bartaa lagu ilaabayay noqonine ha laga howl galo waayo qofku wuxuu ammaan dareemaa markuu og yahay kii waxaa geysta in isagana lagu soo agxidhayo ayuu isaguna badbaadaya kii lagu socday badbaadaya waa la kala badbaadaya walakum fi lqisaasi xayaa waxaynu leenahay walaalayaal qadiyaddaa ugu dambaysana waajibkeeda ha laga guto kuwii ka horreeyana waajibkooda ha laga guto ummaddana diintooda iyo iimaankooda iyo islaamnimadooda ha loo ilaaliyo sidaasaa lagu kala baxaya hadday taasi dhici weydo dee idinkuna shilimaadkiina idin guran ha idu idin siiyaan ninba ninkuu soo gaadha abuu isna toogan hadhowtana fawdadu cidday taabanaysaa waa ninka ay roodhidiisu maraqa ku jirto waa kay roodhidiisu maraqa ku jirtaee wax maamulaya ee isaga ceeshkiisu diyaarka yahay kay wax ka xumaanayaan kaa weeye waar adigaa mas-uuliyadda ku fuulaysa adigaa wax badan kaa xumaanayaan bal wax kale haddaanad garanayn adduunyadaada hagaajiso ilahay waxaynu ka baryaynaa kuwa diintooda ku dhaqma allah inaga yeelo ilaahay cafi iyo iimaan baynu weydiisanaynaa ilaahay cafi iyo caafimaad baynu weydiisanaynaa intii dhimatay ilaahay naxariis baynu weydiinaynaa inta dhibaataysan ilahay dhibkaynu ka koryeelanu weydiinaynaa ilaahay madar khayr qaba aynu weydiisanaynaa madar khayr qaba caajila allah ina siiyo ilaahay abaarta inaga soo jebiyo kuwa diinta alla ku dhaqmana allah inaga yeelo kuwa dhibaataysan ama caafimaad darradu hayso caafimaad sareecana allah siiyo kuwa diinta lagu leeya ilahay diinta ka soo bixiyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء دين يا رحمن يا رحيم اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله